ku dhowaad boqol iyo konton arday oo baratay luuqadda ingilishka caafimaadka iyo weliba kombyuter saynis yaa xaflad qalanjibin ee lankagobadi magaalada baydhabo welibana ku qayb galay guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo haana ku mid ee baxda walbarashada maamulka iyo macalimiinta macadka mas-uuliyiin arday iyo weliba waalidiin ardayda langobadi xafladu yawaybayowalkubaradena macadka alhuda education college ee magaalada baydhabo ankoreyn waliba munaasabada ku hadalay maamulaha macadka alhuda cali ibraahim aadan waliba uusa faahfaahin ku biyey marxalado iyo hamreen ardayda qalan jibiidi dhanka kale haana ku mid ee waalidiinta iyo weliba martadii ku qayb galay munaasabada ayaa ardaydan ka hambileeyeen dadaalka iyo geliyeen walbarashada waligeega farxadiinaynaha ku qayb gala alhuda educational college xafladan quruxda badan dhallinyaradan in iska jaraan habli iyo intay gabdhi iyo intay wiilal in iska jaraan ogeega xaflada tiitiyo un meelaha ku qayb galnay waliba siinlanaha ilaahay siin kuweela haani laku dhuroowi cilmigii iyo isin habarten wakhtigii dheeray iyo intay muddadii isin haqaadaasen duruustii waalidiintii wakhtigaba iyo intay juhdigbaha siinkubiyeen waxaa la yidhaahdaa qof ilaahay ka cabsanaayo aqoon-yaha waxaa leedaha qof salaad dukanaayo aqoon waxaa leedaha qof waalidis u baarifalaayo aqoon-yaha waxaa leedaha qof ummadda wax taraayo aqoon waxaa leedaha qofka dulmiga ka dheeraanaayo ardaydaa dhammaantiin waxbaad barateen waxaan gooli uga hadlayaa ardayda caafimaadka baratay ama neers ha noqoto ama maxaa lahay public healthcare ha noqoto waxay doonto ha noqotee dhakhtarku ummadoo dhan waa uu siman yahay noo badanta marka wakhtiga halku faa'iidaysadoy may dheeraay meelka gebagabaayay nin lagu seexdo ha seexan nin lagu seexdo ha seexan dhanka dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada ee degmada baydhabo cabdulaahi fartaag iyo ardayda ka bogaaday dhiiranaanta iyo dadaalkiyo geliyeen walbarashadiyo cilmigii siinhan baliyeyan cilmigiin allah siinka dhegi ko siin anfacaw oo bulshadana anfacaw oo meelaraaysu dalkeen iyo diinteen na anfacaw allah siinka dhegi intaas kadib runtii way baa haydayheen taariikh oo maylaraaysu dadkaandaeedangiima badan waxa kugiib galeen waaye inshaarada macallimiintii iyo maylaraaysu dhammaan maamulkii iyo ururadii bulshadii taas way baka tusaasaheen muhiimaddii yeelata waxbarashada ee iyaga tusaas